أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الدرس الحادي والعشرون الدرس اللباتون إيكوات من دروس أبو شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة إيه، ما يبقى كجرنا هي الدماء الواجبة أحكام الدماء إيه، على الحاج أو الم- في ال- في الإحرام dhiigga waajiba ihraamka xarmashadii saabtiye dhiigagaas ma ernahay shan dhiig ahaayan damal waajib bil shan dhiig ahaayan shanti dhiig oo ihraam saabtiye kuwaajiba dhiiga koowaad may haay bitarki nusukin ee waajib lukutabay saabtiye kakuwaajibi tartiibahaay ha sheegni riidoo waajibaas hoob is unhalaana kuduba markaas kubaada toban maalmooda soomay tobantaas maalmood ee sidin xajka ka soomay todobana madi hel sheegnaagad sida qur-aanka ilaahay sheegay faman tamataca ee lankii tamatuco ka raahoyso bilcumrati bisabilcumrati ila alxaji inka raahoysada famastaysara fa calayhi mankaas korshay mastaysara walifudusaad oo min alhadi waay faman lam yajid waa kaas marka qur-aanka ma sheega waa ini sheegkaas tartiibiyey marka koowaad shaatada waajibaas hadiidaa waajibaas fain lam yajid hadiisan helaan fa siyaamu halaathati ayaamin sida ayaamood maanaa tamatuga may laku weedahan naftiisa aan raahoy ini miiqaadka imbohahayd manban tamataa bilcumrati sidii ila alxaji cumri dhamay sidii cumri hoob dhamaysay miiqaadka imbaa la faday miignagana xakiilay bilaaway kamusiga markuma ernahin fama saysara min alhadi waa shaatadoo fa in lama jid yalari marku lianna uu soo shaatadii helo kor kan kale man gudubi karo hugunka saas waay fa in lama jid fa siyaamu halaathata ayaamin haddii riidin helaan maaseed maalmooda xajka ka sooma sabatin idaa rajat kaas koowahay kan lamaadna ma ernahin damal waajibu bi- oo bisabil xalq watarafi raaxoysidow lankani hajka harmagmadishii walmaryaw saasa isku saliid mamarsaw matarafuha tarafuha suubi kaas khiyaarahay takhyiirahay sidwalhadkii insurta gala lambalhadkii insurta galaas riidoa goorya ama samee sidi maalamooda soome ama samee sidi suus eh, yaa ya dhiibey limasakmado siye sidida walhadkii fadaa suubi kor kan sadahad ma hay dam waajiba oo lankii oo khiyaar maka koyne lankii gahara washiri hajkyaa lagu reebe amaalo hajkyaa lagu reebe hajyaa ku halaal nagdee madishiya hiiride kadibna may waaha madi hadi haddii goorya kadib ma- ma- may waa saasa hayti usun saasa erni maanaa kaas usun waajibaadka markii usan la shiri kadib lanka ka waajibaa saasa hay Mhm. may haytahe hadiiba oo oo la shiro lankii suurtagal waay tob laku reebo ini maanaa khiyaar ma ee wal hor surumi ajaa laku hor surumi hoob saas oo kale usunagada kaasma haysobiniyati tahalule lakooye riidoa goorye madishee hiiride markiis riida goorye kudib hadiis goorye kaasna may hayahe kan seda kan oo oo may hayahe sedahadahay kaas markun tahalula lerahay kan saddexadahay taxallul waayo oo khiyaa kan afaraad eh, mukhaalafin lakooyahe ugaarsadi idooda dili usuul may ernayhe kan use khiyaarahay marka koowaad may waaji wal qiimeeyo walaa usu diliya mithil sholan fiiriya suurad walaanka dhow nicmoleyta iyo dhiibe hoob luwaayoon ma ernayhe walqii ambonhayna qiimadiye madiusi suubi kuduba qiimadiye qiimadii oo dacaame yaa ya masaakinul xaramka sadaqaay ama qiimadiis inti la ekaata ya soome maalin kastaba yani shood shood kasta hal maalanga ku soome kanshanaad inka damba markun ee ya geeka galaan markun wal wal khaamisu kanshanaad addamal waajib bil wadi dhiig waajibey jamaaca saabtiska waajibi waa leeyahay qofkii xaajiga hay xaj harmanahay may ku xaaram hay gabar eh, gab- na- eh, qof bilaange haado migil haado ini way waaha jimaa waa leeraha suubiyo mboohayna mubaasharo suubiyaan xa- qofka i xaasiyey isoo xaj xarmiyi xaaramaha sharciga hoob ji- arrintaas dhiidoon xajka dhon fasaadiyaaya erni markan kan usiga laakiin kafaarana koraasa xajkana qadadiiska waajibaasi sharciga hogonka saasahay kamusia suna dhiiga kore dhiiga kafaaradiiska koraas mayko kafaar wiinga koraas kaas markun xajkiya ku fesaadi qadana sanadka da- dambe wal ku fade ee kafaar wal ku fare kafaaradaas meeta neef gaala ka waajibe oobis neef gaalan haraa neef loo ee ka waajibe tartiibo markun is oo gaal helaaw looman gudubi karo hooba oo markuu neefkii looda us helaawna waay neef gaal waayo loowa madaas ya ya ya kale hoob neef loo ee us waayo oo oo may waahan oo udixida kii lagu udihaysa oo oo kale waayo walaa la sheego hayaan hoolaagii lagu udihaysidaay oo kale oo neef gaale hooba i sanadkii udixida oo kale inuu si deeroo jaroo la fadee neefkaas waayo Ah, hata meel may la rahay jimac yuway wala wala waajiba jimac besa waajibe jimac hob jimac dhiina yani mubashare walaas dhiida mukhalafo laakin mak mak waajib yaway kaas kan usee marku may ka waajibe erni ee ko bedeni ka waajibaas bedeni may la rahay neef gaala beden wiin yani neef gaala la ka jeeda neef gaala neef gaala neefkaas gaala mm, ya ka waajibe neefka gaala usigee madun neefka gaala oo sifatul udhiya le waay ha sheegni hore han sheegni ya ka waajibe tartiibo markun isoo neefka gaala helo kor looman gudub kor isoo loo- loodi helo kor kan kale man gudub hoob loodi waay neefka gaali hoob waay loo an gudumeye hoob neefkii loo e waay todoba maalmood yani todoba neef oo oo may larahay irin eh ya goorye sede kan afaraad hoobe irinkii todobadii hay waayo maaha neefkii gaalahaya la qiimadiye qiimadiye ya la gade oo dacaame dacaamkaasa markun la sadagahay waay biqiimatiha dacaam watasadaga bi qiimadii oo dacaama ya gade dacaamkaasa sadagahay haddiise markun an helna failama jid saama haddiise waayo maaha neefkii gaalahaay ini qiimeeyo qiimadiisba an helaanaba oo da- markaas raashinka gado raashinkaas masaakinka sadagaay moyelo kor markaas soomay qiimadaas wali deerta oo dacaamaya soome shood kasta hal maalangaa ku soome marka shood kasta hal maalangaa ku soome marka eedaan ulusi waay eedaan ulusi ka meele xajya fisaad kafaaradaas neef gaale oo marka koowaad hadil waay waana tartiib waay wal tartiibiye macnishe may aha yan adoo kan koow helo kort kan lamaad mangudu kort adoo kan lamaad helo kort kan seddaad mangudu saas waay markuu sed afar shay waay marka koowaad neef gaale oo go- ya ya waajibaas hoob ad waayt loowa angudubaas hoob ad waayt todoba neef ireen gudubaas hoob ada waayte neefka gaalahay qiimadiis oo dacaamaya sadaqaayaas hoob ada waayte neefka gaala isuga haay may waaha qiimadiis dacaamkii haay ya soomas intaas waay intaas waay kaba kankeel markii la waayo udurtoon waay الدم دمك الواجب واجبي بتوطي بسبب الوطي جماع سبتسك واجبي دم جماعك واجب الله ما قف ولا جماعة ما يشرطها أن قف عاقل عالم أني حرمي جماعة أن كسر أني هاي واي آه حد كده تيس لي هاتي عمر لي هاتي ولا سوبي ميل عمر ولا أس- جماعة ميل كدي يعني حد هدي أدي عمره في قبل أو دبر من ذكر أو أنثى زوجة أو مملوكة أجنبية ولا حاطب ولا أس جماع هدي هاس ي- هدي والكلي هدي جماع بري هدي بلانتنا في كل الكل كواجب شيء كاس ساسوا مهم. كاسا واجبه كاسنا ما يوا دم كاسنا دم كشناد واي دم كولس واي كاسما يبقى الدليل انها ها واحتج لوجوب البدنة بفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك صحابة إيه ويوا جوابتي وفتوى أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوى ذي الدليل إنه. فقد روى إمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ كتاب شيء موطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قال ورصدي ابن عباس وقع بأهلي أهل شيء كدي واي وصوحة شرمني wahuwa bimunan isuna mino i waay laakiin maalintaa markaas meel isroog ate mino isroog waay minina may waaha markii oo may la jiifadaa ahe yooma taasi qabla an yafiida fa amarahu an yanxara badanatan bidawaafi lifaadati nisnin ban hor yaa yaa jimaacay dawaaful ifaadadii iyo may waaha amiinka oo waqta sagaalaadka ee yala baryaay mino Eh, marka saas waay oo subaxdiina linjeedo carafo linjeedo marka yaa jimaaciya la rihaas ee yani intii us gadawaafil ifaado ka hor maanaa markii us se moogato la kooy waaye ee ee carafo makaade ama wuquufu carafa walaas la kooy kudib neef gaal ee gooryaa la yidhi marka taasaa daliilin ah kaas yidhi walaa yu- walaa yujziu lhadiyu hadii man gudaaw wala da- wala liطcaamu quudiywna ma gudaaw ilaa bilxarami xaramka maahin hadiyada la- la- la- la galaaw iyo icaamka quudinta oo raashinka la quudiyaa meel xaramoon maka an hayna kafaaradii oo maka bahaas waay hoo hadii weda xaramka baaliga alxadiyad آه، حتى يبلغ الهدي محله مكانه حلال نغشيس اني ميلك قلواي هدي قودين اتنا اني مساكن الحرم ام فقراء الحرم لك قودي واي لما داسب لكن صونك يعني واي واها حرم كان كصورة قال حرم كخارج يعني كصورة قال كاس صونك واي ولا يجزي الهدي هديك من قداو ولا الاطعام قودنتي الا بالحرام حرم كما هنا ويجزي ما يقديه wayujziuhu gude an yasuuma hu shaqsigii an yasuuma in soomiyo gude xaytu shaaa soonka maaha meelifadaa ka soome xaramka ka soome khaarij alxarama ka soome ehelshiga ka soome meelifadaa ka soome laakiin hadiida iyo icaamka ma gudaasi ilaa bilxarami maahin ilaa bilxarami maa wal kale ku gudaa ma jiraan taasna may daliilinaa ilaahay qorshay oo hadiyan baaliga alkacbat ilaahay er hadiyan haal ahaadi kii hadiye eh hadigaasoo baaligal kacbati kacbada deera macnishe may waa ahlu kacba masaakintiisa lika hadiya waay fayajibu sarfu laxmi marka may waajibay hilibkaas in la ilo idacaamkaba ilaa masaakinilxarami muqiimiina masaakinulxaram haani meelo nagaasin lay ahaadena oo daari'iina ama dad madaasay kooye daari e lay ahaadenaab walaa yajiisu qatlu saydulxarami xaramka idoodsiya in la dila ma banaan idood kullisha lanka haajiga ma ugaarsada kor may kale haaji lehaadi ikii haaji inhayn lehaadiiba may kale banaanadaane ugaarta xaramka maka roogdo in la ugaarsado xaaram waa walaa qadcu shajarihi xaramka geedoosha in la gooyoon ma banaan walmuxilu kii xalaalkahaye oo xalaalahay macnaa oo xaj in harmanaayna iyo walmuxrimu kii xajka harmanaayayba fii daalika xugunkaas sawaaun haani jinka a waay lanka xajka harman in lanka xajka in harmanaayna kulli iskumad waay yacni lan haaji ana man banaan ana idoodka xaramka ugaarsada lan oo may leerahay xaj in harmanaaneen man banaan geedo amba idoodsho ana gooyo amba ugaarsada kulli walaa yajuusu ma banaan qatlu saydulxarami xaramkii idoodshay in la dilo walaa qaطcu shajarihi shajari lxarami xaramka geedashay in la gooyo walmuxilu kii halaalka haaya oo hayr alxaaji haaji heyrshi haay iyo walmuxrimu kii xajka harmanaayib fii daalika xugunkaas kaas e fiishay sawaaun jingaka een waay kasamanyin waay idoodka haramka haranimiis liqowlihi sala allah alay wasalama ilaahay nabishay goolshee daliilanga yooma fati makka maalantii maka la furaay ee sanadkii siyeedad hijradiis ina hada albalada beledkan kange makilika jeede haraamun kii xaaraam e waay bixurmati illaahi ilaahay xurmadiisa ka xaarantan mooy macnaa malka hadgudbi kor walaa yucdadu shajaru geedshay mal jibiyaw walaa yunfaru saydu idoodshyayna mal labooda mal buryaw idoodshay idoodka meeliyaal hataa mal burya malka qayliyaw dilow isku dhaaf meel oo may rooga heybad lee rooga meel iska nabadgeliyaa waay walaa tultaqatu luqdatahu luqadatahu baadidiisa mal gurbaysadow wal baadee meeliyaal haddii aad arda xaramka mal qaadaw ilaa man carafaha lanki hey baariyaayo ay walkumogyin ara lanshay la raadiyaw maahin lankele ma qaadada koro walaa yuqtala khalaahu eesjey imboonhayna xashishjayna mal fujyaw maana mal siibaw geedoo yaryaro oo abuurka i kaasan in lahasiib mal qaadada koro قال العباس ومهره عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخرة إسكي أو ما يلرهاي حش إذخر جيد كل إرهاو ما إذخر جيد يرواي فإنه ما يركاسكو إستنو يركاسكو رهب يا رسول الله عباس أساد له فإنه ما يولي إذخرك لقينهم أهل مكة تمال شو يا أنسون هذه برتك التمذة لأنه لأنك مكة أهل مكة برتك التمذة wa buyuutuhum guryaalshoona ka dabooladaayan gaalaa meeray rasuulka ila lidkhara idkhar maahin idkharki walku reebay markan akhrajahu lbukhaari wa muslimun can ibni cabaasin radia allaahu canhuma cabdullahi ibni cabaas iyo dadkaasa weriyey radia allaahu tacaala canhuma ilaahay ka raali nagdaa anta markun geeka may baa ninka dhammaaday meel rubacgii leerhaay cibaadaya ka dhammaatay waay mucaamalaad leanna meelo mucaamalaad waay kulisho mucaamalat lkhaaligi waay may haytay cibaadada may ka tacluqday rubuc cibaadada lereey mayba ka tacluqay he mucaamalatun bayna alkhaaligi wa khalqihi ilaahay raxmaankahay khaaligahay iyo odoominshay si ima caamaloodaan si ilaahay liin aabudilaahi yaha ya ka tacluqay mayha ku sheegoyaanay bilaawshay hadiis silin daahir qaada qofka muslimka horta biyoonka daahir qaada laa biyolka daahir qaada wali ay walaa an banaan walaa aniin banaanayn sida lisnijaas inina isku zuuliyaw sida salaad lan tukudaw sida lan soomaw sida maylarhay zikilin biyaw sida lan xajiya walaas dhan wal ilaahay arkaanul islaam ahaayeen marka may larhay cibaadada may ka tacluugaasee fugahadaana may ba suubiyeena yani musanifaadka may shalbahsinyiina afarqiibood waay qiibtikood cibaadada anbiyin cibaadada markun qofka odoonka ay ilaahagii abuuri mucaamalaadka kudha- kudhahayd iyo axkaamtii adabiyaadkaasa laga barade may kale inta ku galaana geeka beec yaa inta ku galaan mucaamalaad kale waa isuun marka unkaas waay almucaamalaatu bayna alkhalqi eh, waay mucaamalaadki bayna alkhalqi waay kan marka inta ka dhamaad kii hor kan inta may ku galaana geeka kitaabu lbuyuuci waqayriha min almucaamalaati yaa inta ku galaan insha allah kitaabu lbuyuuc ahkaamu lbuyuuc كتاب البيوع هذا كتاب أحكام البيوع بيعيالكي أحكامتي وكتاب شيء واحد كاسا لكوسه إي وأحكام غيرها وغيرها بيوع ذا صغير شيء أو من المعاملات معاملات معاملات بين الخلق بيوع والكسي وغيرها ميلك جيد غير البيوع ميلك جيد هم من المعاملات صدق إرادك أماهي أوكلا شرك شرك شركاتك أوكلا وكالة أوكلا إيجارة أوكلا كواس كاسة بيع غير شيء واي مرك المعاملات أو بيع غير شيء أو مركو ما يرهي كتاب أحكام البيوع بيعيالك أحكامتي أن يان كتابي إي وغيرها بيوع ذا صغير شيء أو من المعاملات معاملاته يان يان يان كتابي واي والبيوع بيع يالك ثلاثة أشياء أشياء لسد واي بيع عين عين لقضى مشاهدة عين تصو مشاهدة لا أرغو فجائز فهو جائز كي بنان واي وبيع شيء شيء قضوا شيء وشيء كسو موصوف لسفي في الذمة الذمة لكسفي فجائز فهو شيء كجائز كي بنان واي إذا وجدت الصفة صفة حد الله له على ما كرشي لك هل وصف به ما لكسفي وبايع عين عين لقضوا عين تسو غائبة مقن لم تشاهد لن أرغان فلا يجوز بيعها بيع شم بنان ميلك أرهي عين كست عين ميل كست أول لقضاو بيع هرت ميل أرهي والأصل في مشروعية البيع بيع ميل أرهي هرت بيع مركون تعريفيان بيع نفتيس لوغي لي ميل يشرعي لي مركون ميل أرهي جمع بيع بيوع لك جمع واي جمع بيع بيوع لك جمع جمع كشاني لما قيبه ذا كل مياه شراء واشتراء لما مشتمل على الطرفين والشراء إيبسدو كان إيبسدو كان لك إيبسدو وفي الحديث ما هاي لا يخطب الرجل على خطبة أخيه قفك بن آدم كي أي دورني أي دونني doonasta walaashay gabirlaan walaalkay aan doonano la siiyay inba ogolaatay aadan ku qashqashto shar- sharci ilaahay ma banaan walaa yabiicu ma ay beecen ay gadanay calaa baayi akhiihi lanka walaalshay ee baashi ay gadanay may kale aan banaanahayne lan walaalka ee wal gorgorse aan gorgorsano oo likaheli lan shalqaado kale dhamagna yaana an la gorgorso ada falluusta ma banaan sharciga laa yashtari calaa shiraa'i akhiihi wa abara almusanif marka beec luugidiis may baa la raayay muqaabalatu shayin bishay beec luugidiis may la raayay in shay shay la qaabiliya beec la rahay luuqa ahaan lugat alcarab calaa wajhi lmucaawadati fadakhala maa laysa يعني بمالن ما يبقى غلاي والمالن هاين غلاي في الجانبين والمالن هاين حتى هغلاي ملوغ اهان مقابله شيء بشيء لهدلر ثمن ومث- ومثمن كي لعقتها إي كي لن لعق نغاي مبيعدها او في احدهما احد كوشو في شيء إيه مثلا خمر او كلا حتى اسكو نغد كور مقابله شيء بشيء لوغد مركي لير إيه وسرجين دوبكي او كلا وجلدة ميتة ونحوها kaas marka loogada waa la shal bedeladoo leerhe oo la shal qaada muqaabala ka qaada muqaabalatu shayn bishayn loogadiis taas waay shar ahaan i- i- malan fiiriyaa mayba hawada galeey walmaale iyo walmaalan haynayba hawada galaaya ama albaayu sharcan ama baaciga hega sharciga markii leerhe fa axsanu maa qiila fii tacriifihi eh, kan ka wanaag badan tacriif yay may may la raheen annahu tamliiku caynin bimaaliyatin waay may la reh tamliiku caynin maaliya ceen oo maaliya oo man- macno qiimo leh in la milkii waay la milkiisii waay tamliiku caynin maaliyat ceen maaliyi eh, in la milkiisiyo maal oo ma- oo qiimo leh bimucaawadatin bedel qaadasho sabtee laka milkiisiwa eenti bedel shaya qofka qaada usuun eenti usilaha yar qofka milkiisiye shal bedelidaayan mucaawado maxde masxuuban biidnin sharciyin mayna lakasiyay idin sharci e waay biidnin sharciyin yala laka milkiisi waay biidnin sharciyin معناه ما يوها تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي إذا الشرع أنا لك بدل إذن شرعي لا ما يبهي haddii idin sharciya meelo injarna waay wal sharciga ilaahay haaranta mayatma suurta galaas biidnin sharciyin ow tamliiku manfacatin mubaaxa amba manfaca ma eang mae laakiin manfaca banaang yalla milkisi qofka in ala ta'biidi ebed yalla bithamanin maaliyin lacag maala yalla fakharaja bimucaawadatin leeri may bahi madiisu mucaawado leemay bahi qardi bahi qardiga mucaawado me amaah waay amaa ka kolka amaahya barheen ha gudaas bee male rawkaas wa biidnin sharciyin leeri may bahiin arribaa ribi bahi ribe shay la qaado yacni tamliiku caynin maaliyatin bimucaawadatin laakiin biidnin sharciyin meh ilan sharciga xaaranta may ribe bee male korusuun wadakhala fii manfacatin yani oo manfacatin mubaahatan leeri manfaca mubaaha ah yaa la milkisiyey manfaca mubaaha oo tamliiku manfacati mubaaha ala ta'biidi leeri manfaca mubaaha maya galay xaqul binaa qofka ini meel adalete anseeda iniiso dhisada maalan ya milkisiiday bedel ahaan anta dhisoy dhulku ani le bedel sheen antu inta sii arti dhista meelanka yaalaya kuka qaadati wa kharaja bithamani alujrati fi lijaara leeri kaasna may bahi في منفعة التمليك حق البناء وخرج بثمن الأجر في الإيجار فإن لا تسمى ثمنا ويابا صدنا مركم بيع لره بيعنا أنت حصل لره واي بيعنا أنت حصل لره مركم بيوعود سديدة سان شال بهايان بيع أو عذيب إن أرى أرغو هايت واتو هرتا بطال يقضى داس اسكفير ياس كغانا عاس غرغر سداس قضى داس كاس بيع أس بيع بنان واي ما الدليل إنها الأصل في مشروعية البيع آيات منها قوله تعالى وأحل الله البيع إلهي بيع يحلال تمي وحرب الربا سورة البقرة ربقين حارا تمي لما بغل تضبات إشان أحاديث منها ما رواه الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء ورسدياري أي الكسب أطيب كسبك كيبات ابن مبادن أو أنك فيل فقال مري عمل الرجل قفك الرجل كيه shaqadiis oo biyadii ka shaqaysid wa kullu baa'in baa'a kulli shay oo mabruurin likbaar fale ay laa qisha fiihi walaa khiyaanata baa'a kaasi likbaar fale may likwada baa'a khiyaana igish inka jarna waay saas waay kaas banaanyi us baaas banaanyi albayuu baaciyaalkii halaaatun kaas baac maaha banaanyi may kale banaana baac lamaad ah baac la safeeyey een la argohay me laakiin mawsuuf way dimida laka safeeyey niyow may koo gadadeey guri noocaas oo noocaas oo noocaas ee fadle ah meel fulaanka yaala afyeyn baranjeed nooc nooceere si walasfey qiimo intaas ee koosiisi ertay beesada madaasi dhiibe guriga maalmal ar lamada qofood guri hamarka yaala ya iibsideen yoo ah marnan roogin lacaga lahan hormari walsii laakiin guriga lan sifey wal wasfii guriga safada usleey guriga lagu gadaayo inta mitire ay meelu usbooseshanka ka yaala jidka usahaashda walaas dhonga la sheegay saasa ka gadadi kaasna usuuna banyahay fajaa-isun waay laakiin weli yani jaa-isnimadiis mayka helina haddii safadii laka safeeyay oo laka gadada laka hel waay haddii safadii wal dhamanta ma, ma ansaxaw kan sedahaad baa sedahaad een oo maqon meelaba yaalan in la gado lan aragna waana lan safeeyna maalmal arago hay baaburko aan laha oo gad heykoo gadi falaa yajuusu ma banaan markun sidiidaasaa nagdee bee سديد لمن بنياني لمن ما بنان البيو بيالك ثلاثة أشياء شيل سد واي بيو عين عين قضاو شواي مشاهدة عين تصل أرقاو فجائز فهو بيع جائز كي بنان وشرع إلهي كبناني وبيع شيء شيء قضاو شواي شيء كسو موصوف للسفاي في الدمة الدمة ذلك السفاي فجائز فهو بيع جائز كي بنان واي إذا وجدت الصفة الصفة هذه اللي هلو على ما كل شيء لك هلو وصف به ما غلق سفاي وبايو عين عين قضاو شواي كان سدهات عين تاسو غائبة أو مقن لم تشاهد لن أرقنا فلا يجوز مبنان بيعها عين تاس قضاو شي مبنان عين تي هذا إن لقضم لأن فيه غرر يعني بيع أسمال لنديدة وما إياه غرر وخطر وغشي واي ما يكسونا ها غررها كسو خيانة كسون كريسة كسون كريس لانكم بريه يعني باور كو كو قد هدي لرو باور إبرة لنشين غرار واي هولا شيء ميلا كدايع ما ينشرق إلهي ما أقول مركم مصلحة هذا فيريه غشنا كجرى إخطر إخداعنا كجرى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء رهبي عن بيع الغرر بيع ليس كديا وأخرجه مسلم إمام مسلم وري كن شم بغل تم إسديك وري بيع أصلا ما أنسى هواي beecaas buyuucda markan sediidasa inshaal bahayaan wayasihu beeci kulli daahirin een daahiri a kulli shay beeci shay aan saxee muntafacin bihi oo laka intifaacaw mamluukin oo la milkiyaw walaa yasihu beecu cayni najisatin een nijaase beeci shay ma ansahaw walaa maa beeci shay ma ansahaw laa manfacata fiihi maaga fii shay manfacan ka sugnahay may ansa- may ansaxeey een kas daahir ah oo mu- laka intifaaco intifaac leh oona la milkiyaw beecshe ansaxe daabid waay daabid waay falaa yasihu beecu maa laa yamliku beec la milkiyaw leeray walaa adan milkiina magadada korto walaa ada gadaa korta milkiisin liqowli sala allah alay slam walaa beecun ilaa walaa beeca ilaa fiimaa tamliku wal adan milkiyaana ma gadada korto sheyka ni qofka gadadaa usi lahaad waay sheykani ni daahir haad waay sheykani shey muntafica laka intifaac ni haad waay intaasoo bei beecas ansaxe waay akhrajahu abu daawuda weri wayasihu may ansaxay beecu kulli daahirin een daahire kullishe beesheya ansaxe daahir leerimay bay nijaas ninkoydood daahirkaasoo muntaficin bihi Ah, daahirkana laka intifaaca waay oo laka intifaaca intifaac le macnaa shey intifaac le muntafi ah shay oo muntafi aan us eewaan laka intifaaco saad leeri may bahay shayga haddii shay laka intifaaco hayna baa shay maansa muntaficin bihi shay oo laka intifaaco muntaficin bihi sharti waay mamluukin oon haddana la milkiyey lanka gadadaa usi milkishay haddii usi milkishay hayne wal usuub an lahayn dada ku gade ma ansahaw walaa yasihu beeyu caynin een beesha ma ansahaw een tasoo najisati nijaase een nijaase beesheen ma ansahaw walaa maa beeshayn ma ansahaw laa manfacata fiihi macnaa ma shartaha shayka eenta la gadaa ini daahir haata nijaas beesha ma ansahaw ini intifaac la haata wal oo intifaacan la haynen beesha ma ansahaw oo laka intifaacan ini oo oo milki eta lanka gadada milkishay etana sharto wal usu milkishay hayn lanka magadada kor walaa yasihu beecu naj caynin een beesha ma ansahaw eentasoo najisatin oo nijaase walaa maagi beeshayna ma ansahaw laa manfacta fiihi maagi fii shay manfacan ka sugnahayn باعتبار الشرع شرع إلهي مدل فيري كالخمر والخنزير أوكل هذه الخمر قدر تباع شيء ما أساو خمر ما نفع عمله خنز دون فر أوكل ساسواي كركرة هذا قدرتي إي آلات اللهو إن بقربان إيو وحياباس هذا إيبسة إيبشو ما أنساو ونحوها الذي لك إلي رواه البخاري ومسلم ما مسلم إن باب بخاري حديث سوافجين عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي جابر بن عبد الله يقول هالي نبغى عمل فتي مالانت ما كل فراي وهو حال نبغى نبي مكة تمكة كسوني إن الله إلهي ورسوله ورسول الله إلهي رسول شيء حرم ما يبقى حرمي بيع الخمر خمر بيع شيء والميتة بقت بيع شيء خمر بيع شيء بقت بيع شيء والخنزير دونفر بيع شيء والأصنام صنم أن لقدر صنم قضوا شيء مبنان إلا شيء شرع إلهي أقولي ما doonfar an la gadoon ma banaan shay xaaran ee u bagtana saasu khamrana saasu shaykii la iibsadaa markuun shay nafcile ini haado sharte waay faqiila yaa rasuulallaahi markan dada ma ereena inay xiile i walaas in raadiyaan adamaceen ara'ayta kuwaram shuxuubal maytati baktiga ilaahay rasuul sheeyo haankela kerkeriga i khamriga i sanamka i kasni baa baktiga kuwaranba الدينتس الدينتس بقتك الدينتس نعفك سو ما يولاي فإنها يطلع بها السفن دوميالك يالك badda galayaan yalla ka subageey macna bad biyo lagu ku difaacay yalla ka dharoobe wayudahanu biha aljuluudu magaaryaalka yalla ka subagsade wayustasbiixu biha annaasu dadkana hursadaayaan waana wal hursada shumac yalla ka suubsade faqaala rasuulka ilaahi arrintaa ku warrama faqaala mere laa وهو حرام واي بقت مربع دي شيء لا حرام تما استعمال شيء دون حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ماري عند ذلك لا تلضاه الله لعن الله لاغا اليهود يهود إن الله إلهي لما حرم شحومها ما دي بقت إلهي الدين تيكو حرمي جملوه دلالي غيري shaxmagiyaa dhalaaliyaan ilaahay baktan ka dhawaateen addiintiisan ka dhawaateen malerne malku haran waa shuxuumahuma awil hawaaya oo makhtalata bicadamin qur-aanka saasmeerne xiili suubiyeena addiintiya may suubiyeena shiifiyeen jamaluuhu dhalaaliyeen fuma baacuuhu markaasa beeciyeena gadadeen may leeyin madun fa akaluu thamanow lacagtiya aameen marka hiirtii oo yoo dhalaaliyaan subagii lacagdi haka gadadeen addiinti lagu haarantamey lacagdiyeede aa marku may leeyin un un addiingana noo reebay addiinga aamo hayna un addiinti wal haka gadani aamo hayna maahin saasa leeyin xiilo baadile waay taasna sharciga ilaahay ma ogolna nabaga markun gaataladlaa waaba way way way waha yani wal eedan hoog badan waaye wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu